wararka naga soo gaaraya dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay ku warramayaan in dowladda xabashida ay dib u soo celisay gaadiid badan oo ka baxay qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya kuwaas oo isugu jiray gaadiidka ganacsiga iyo kuwa dadweynaha iyadoo ku andacotay dowladda xabashida inay ka shakisay waxyaabaha ay sidaan gaadiidkan islamarkaana ay baaritaanno ku samaynayso iyadoo wararka qaarkood ay intaas ku darayaan in gaadiidkan ay dowladda xabashida kala degtay dad rayid ah oo saarnaa gaadiidkaas kuwaas oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen iyadoo ay xusid mudan tahay in dowladda itoobiya ay qaaday askartii liyu boolis ee ku sugnaa baraha koontarool ee laga gala dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya taas beddelkeedana goobahaas keentay ciidamo etoobiyaan ah arrintaas oo ay ku tilmaameen dadka u dhuundaloola siyaasadda dowladda xabashida etoobiya in xitaa ciidamada liyuu booliska ay ku shaqaysato dowladda xabashida aysan aaminsaneen oo keliya ay ku adeegato wakhtigii ay u baahan tahay waxayna arrintan sare u sii qaadaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo dowladda etoobiya iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka uu dhowaan waraysi uu siiyey telefishinka aljaziira uu ku sheegay in etoobiya ay xadguduba ku hayso qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya islamarkaana ay horay u qaadatay qaybo badan oo ka mid ah dalka soomaaliya haddana ay gacanta ku dhigtay garoommada diyaaradaha ee gobolka gado wuxuuna u muuqdaa warkan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud inuu ka laabtay mowqifkii uu ku muujinayay inuu ka soo horjeedo go'aannada dowladda etoobiya iyadoo aqoon-yahanka soomaalida iyo waxgaradka ay arrintan ku tilmaameen mid markii horeba laga filanayay dowladda federaalka oo ku tiirsan shisheeyaha